madaxdii dowladda kenya ayaa shaqaalaysiisay tiradii ugu badnayd ee macallimiinta iskuullada dadweynaha ee dalkaasi kuwaas oo tiradoodu gaadhayso ilaa iyo soddon kun oo macallin arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalka laga dareemayo culays iyo u diyaargarow la-aan ku aadan hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee dhowaan dalkaas ka hirgalay haddaba faarax isaaq oo ka mid a bahda waxbarashada soomaalida ee magaalada nairobi ayaa wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed uga warramay arrimahan iyo waxa uu ka dhigan yahay go-aanka ay dowladdu ku shaqaalaysiinayso macallimiinta arrimaha ay soo jeediyeen guddigii madaxweynaha u xil saaray inay kasoo tala bixiyaan arrinta manhajka cusub waxay soo jeediyeen in manhajkaneeta cusub maadaama arday fara badan ay kasoo gudbaysa iskuulka primariga ah loo baahan yahay macalimiin dheeraad ah ee baraan iskuullada junior secondary schoolka iyo iskuullada senior secondary schoolka sidaa daraaddeed maantadan aan joogno madaxweynaha wuxuu amray ku amray guddiga u xil saaran qorista macalimiinta t s c ga la yidhaahdo in ay sanadka soo socda ee january ay qortaan macalimiintii ugu badneed oo hal mar la shaqaaleysiiyey waddankan soddon kun oo macalin marka arrintaas oo aada uga saacidi doonto iskuullada dowladdu ay leedahay iyo guud ahaan bahda waxbarashadaba in ay helaan macalimiin dheeraad ah oo ka saacido in ardaydaneta loo helo capacitigii ama booskii ay wax ku baran lahaayeen sanadada soo socota insha allah marka maxaa keenaya in dowladdu macallimiin tirada intaas la eg inay qorato
kow horta arrinta waxay u muuqataa arrin shaqo abuuris oo kale ah macallimiin badan jaamacadaha waddankaaneet waxaa dhameeyaan sanadkii dad badan oo loo tarain gareeyo inay macallimiin noqdaan marka kow waa shaqo abuuris loo abuurayo oo waxyaabihii uu ballan qaaday ayay ka mid yahed madaxweynaha markii uu ololaha doorashada uu ku jiray inuu macallimiinta u samayn doono shaqo abuur laba waxaa weeyaan maadaama haddii ardaydii ay aad u badanayaan kasoo gudbayey primariga oo hal mar ah la wada helayo hal milyan ayaa samaysaa waddankaaneta k c b wax ka badan kibsayagi oo kale sixkan waxaa samaynaysa hal milyan oo kale ka badan marka waad dareemi kartaa cadadka ardayda kasoo gudbayso iskuulka dugsiga hoose dhexe oo usoo gudbaysa dugsi sare marka si loo xaqabtiro baahida macalimiinta ay ka awalba horaan ooga jirtay iskuullada secondariyada ah ayay arrintanet ku timid walaal waxaa kaloo iyana faaraxoo jira walaac dalka ka taagan oo dhinaca manhajka cusub ee c b c bal maxaa ku soo kordhay manhajkanayta waalidiin badan iskuullada privatka ah iskuullada publica eh dhammaantood aad baa looga caabanayaa waxyaabaha ugu badan oo laga caabanayana waxaa weeye manhajku waa manhaj ku salaysan practical waxyaabihii hore ee waddankan sidii hore eight for fork wax lagu baran jiray waxay u badnaayeen theory oo kale ina buugaag un wax laga akhris inta badan balse haddeertaan wixii waxay noqdeen practical wixii waa in gacmihii laga sameeyaa waalidkii jeebabkoodii waa in loo dhaco ardaydii cunto karis baa iskuulladii ka jirta iskuulladii waxaa ka jirtaa trip in la aado iskuulladii waxaa ka jirtaa debate in la sameeyo soo ma arkaysid marka waxyaabihii waxay noqdeen practical wixii ayaga ahaayeenna waxay kor u qaadayaan rabitaankii looga baahnaa waalidku inay ka gacan geystaan waxbarashada ardaygooda taas oo kor u qaadayso dhaqaalaha ku baxayo manhajkanet horey waxaa u jiri jiray waddanka imtixaanada inay ardayda u fariistaan imtixaanadii kale ahaa k c b e iyo kii kale ee k c s e ahaa bal imtixaanadaasi sidee isku bedelayaan waddanka maadaama manhajkii cusbaa la bedelayo
walaal imtixaanaadkaaseta inta muddo ah hadeertaan way sii socon doonaan imtixaanka k c p da ardayda hadda fasalka toddobaad kasoo gudbaysa oo sanadka soo socda fasalka sideedaad ah baa ugu dambeyn doonta kuwa qaadanaya k c p e oo ahaa imtixaankii lagu dhammayn jiray primariga kuwa secondarygana way sii socon doontaa imtixaanka k c c da inta muddo ah balse waxaa kusoo kordhay imtixaanaad cusub oo la yidhaahda kibsea oo ah ardaydii kasoo bilowday preunitka labadii fasal p p one ki p p two ga soo qaadatay primaryga lix sana soo qaadatay oo fasalka lixaad ku dhammaynaysa oo qaadanaysa imtixaan loo yaqaano kabsea maxaa laga soo gaabiyey kenya primary school education assessment marka manhajkii hore ayuu bedelaya midkaas manhajkii hore ayuu bedelaya oo ahaa eight for four ka loo yaqaani jiray waddankan kenya oo siddeed sano oo primary ah afar sano oo secondary ah iyo afar sano oo jaamacadda ah ayaa waxaa bedeli doono manhajkan cusub oo la yidhaahdo two six oo ah laba sano oo periunit ah p p one iyo p p two lix sano oo primary ah saddex sano oo junior secondary school ah saddex sano oo senior secondary school ah iyo saddex sano oo jaamacadda ah soomaalida ka waran iskuullada soomaalida ee waddanka gaar ahaan nairobi oo kale sidee ugu diyaarsan yihin
walaal ardayda soomaalida ah gaar ahaan kuwa degan xaafadda islii waxay u badan yihiin dad tago iskuullada gaarka loo leeyahay ama private schoolka la yidhaahdo annaga oo kale haddaan nahay rabani group of schools primaryadannada oo dhammaale mansuur primary school rayan primary school dhammaantood waxay u wada diyaarsan yihiin inay qaabilaan ama qaataan ardayda soo dhammaynaysa fasalka lixaad ee aadaysa fasalka toddobaad oo laga rabo inay laboratory u sameeyaan inay alaabihii practicalka loogu talagalay u sameeyaan dhammaantood marka iskuullada private-ka oo kale haddaad eegto oo soomaalida ay gaar ahaan u leeyihiin ama xaafadda islii ku yaalla guud ahaan arrimaha sayta ayaga way isu diyaariyeen inay ardaydii qaabili karaan fasalka toddobaad oo junior secondary school
kaasina waxa uu ahaa faarax is'aaq oo ka mid ah bahda waxbarashada soomaalida magaalada nairobi oo u warramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed